wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adaha unisef iyo w f p ayaa magaalada jowhar ku qabatay kulan markaasi looga hadlayay ka hortaga leexsashada gargaarka iyo bixinta adeegyada bini-aadnimo kulanka ayaa waxaa ka qeybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hirshabelle agaasimaha guud ee wasaaradda xubno ka socday hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa kulanka markaasi ka hadlay xogeyaha dowlada hoose ee degmada jowhar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hirshabelle annagu ka degmo ahaan aadaan ugu faraxsannahay inaan qayb ka ahaano barnaamijkan oo maxaa la yihahdaa lagu hortegayo ama lagu yareynayo arrimaha leexsashada gargaarka arrimaha leexsashada gargaarka haddaan in yar isdul taago siduu agaasimaha sheegay gargaarku sidee loo leexsadaa horta gargaarka bini-aadinimada waa gargaar loogu talagalay qof danyar ah ama miskiin qof maxaa la yihahdaa muwaadin ama muxsin ah ama hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadinimada ay ugu talagaleen in wax loogu bedelo noloshiisa marka waxa lagu leexsan karana waxay tahay in gargaarkaas qofka inta uusan gaarin dhexda loo galo siyaabo badan ayaa dhex loogu galaa ama ha ahaato qofka in ay lagu qasbo in uu ogolaado qofkan arrimaha gargaarka ka shaqeynayo ama ha ahaado cidda markaas meesha laga shaqeynayo mas-uulka ka ah ama ha ahaato hay-addii gargaarka bini-aadinimada ka shaqeynaysa shaqaalaheeda qayb ka mid ah laftirkooda ha ahaadaane in laga shaqeeyo qofkaas miskiinka ah ee baalkii gargaarka loogu talagalay yacni divide by two la dhaho qayb adaan ku siinaynaa qaybna annagaa noo soo celinaysaa marka waa wax aad u xun oo maxaa la yidhaahdaa bini-aadinimada iyo islaamnimada iyo muwaadinnimada waxaa la yihahda caqabad ku ah waa caqabad weyn weyn oo jirto waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dulqaado
si kooban waxaan rabaa inaan insha allah wixii detail ah iyo faahfaahina brestationadaan samayn doona ayaan ku sharaxi doonaa objectiveka shirkan ama halkaan aan u joogno wejigii labaad ee wadatashiga ku saabsan sidii looga hortegi lahay ama loo yaray lahay maxay ahayd arrimaha la xiriira adaviationka ama leexinta gargaarka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hirshabelle xildhibaan cumar maxamed cumar gaabow ayaa ugu dambeyn kulanka markaasi ka hadlay isaga oo ka digay lexsashada gargaarka bini-aadamnimo sida la wada og yahay gargaarka dadka loogu talagalo waa dad dhibaataysan oo daruufaysan marka waxaan rajaynaynaa waxaan inta isku dhahno inay naga noqoto si lilaahi e iyaysan naga noqonin maanta shirkaanaad joogtahay saaad wax u arki kartid le wax u sheegay ay naga noqonin waxaan rajaynaynaa in shirarkan iyo shirarkii horeba ee wax badan ka soo baxaan ee lagana dareemo dadka masaakiinta gargaarka loogu talagalay siduu hor u ahay iyo sida hadda kadib uu noqon doono waana mahadsantihiin